da maraykanka ah inay ka noqoto go-aankaas ay gaartay maadaama uu arintaasi kasoo horjeedo dhammaan danaha muslimiinta iyo shacbiga falastiin toosa uga soo horjeedo kana soo horjeedo qawaaniinta caalamiga ah fadhiga soo socda guddiga arrimaha dibadda gudoomiyaha mamii maqlacad waxaan ka codsanaynaa in ay marataa maalin gudaheed noogu keenaan fadhiga soo socda noo keenaan qaraarkaasi si xildhibaanada ay uga doodaan codka shacbigana aan marataa maqashiino iyo wixii tallaabooyin aan ka qaadin